iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee yoxanaha koowaad ruuxa runta ah iyo kan beenta ah gacalayaalow ha rumaysanina ruux walba laakiin ruuxyada tijaabiya si aad u hubsataan inay kuwa ilaah yihiin waayo nebiyo badan oo been ah ayaa u soo baxay dunida taasaad ku garanaysaan ruuxa ilaah ruux walba oo qirta in ciise masiix jir ku yimid waa ku ilaah oo ruux walba oo aan qiran ciise masiix ku ilaah ma aha oo kanuna waa ruuxa kan masiixa ka geysta ah oo aad maqasheen inuu imaanayo iminkana dunidu ku jira carruurtiyey kuwa ilaah baad tihiin oo iyagaad ka adkaateen maxaa yeelay kan idinku jira ayaa ka weyn ka dunida ku jira iyagu waa kuwa dunida oo taas aawadeed waxay ka hadlaan waxa dunida oo duniduna way maqashaa innaguna kuwa ilaah baynu nahay ka ilaah yaqaan waa ina maqlaa oo ka aan kan ilaah ahayna inama maqlo taasaynu ku garanaynaa ruuxa runta ah iyo ruuxa qaladka ah ilaah waa jacayl gacaliyaalow aynu isjeclaanno waayo ilaah baa leh jacaylka oo mid walba oo jecel wuxuu ka dhashay ilaah ilaah buuna yaqaan oo ka aan jeclaynina ilaah ma yaqaan waayo ilaah waa jacayl ilaah baa wiilkiisa keliya oo dhashay dunida u soo diray si aynu ugu noolaanno isaga oo taas ah jacaylka ilaah laynoogu muujiyey oo taas jacayl baa ku jira mana aha inaynu ilaah jeclayn laakiinse isagaa ina jeclaaday oo wuxuu wiilkiisa u soo diray si uu kafaara gudka dembiyadeenna u noqdo gacaliyaalow haddii ilaah sidaa inoo jeclaaday waa inaynu isjeclaanno cidina ilaah ma arkin marnaba haddii aynu isjeclaanno ilaah wuu inagu jiraa oo jacaylkiisu wuu inagu dhan yahay ruuxiisuu ina siiyey oo taasaynu ku garanaynaa inaynu ku sii jirno isaga isaguna inagu sii jiro innagu waynu aragnay oo waxaynu markhaati u furaynaa in aabbuhu wiilka soo diray si uu badbaadiyaha dunida u noqdo ku alla kii qirta inuu ciise yahay wiilka ilaah ilaah baa ku sii jira isaga isaguna wuu ku sii jiraa ilaah oo innaguna waan garanaynaa oo waan rumaysannahay jacaylka ilaah inoo qabo ilaah waa jacayl oo kii ku sii jiraa jacaylka ilaah buu ku sii jiraa ilaahna isaguu ku sii jiraa taasaa jacaylku kaamil inoogu noqday si aynu kalsoonaan u lahaanno maalinta xisaabta maxaa yeelay siduu isagu yahay ayaynu innaguna dunida ku nahay jacaylku baqdin ma leh laakiin jacaylka kaamilka ahi baqdinta dibidduu u saaraa waayo baqdintu ciqaab bay leedahay oo kii baqaana kaamilkuma noqdo jacaylka waynu jecelnahay isaga waayo isagaa hore inoo jeclaaday haddii qof yidhaahdo ilaah waan jeclahay oo uu walaalkiis necib yahay waa beenaale maxaa yeelay kan aan jeclayn walaalkii uu arko sidee buu u jeclaan karaa ilaaha uusan arag oo waxaynu isaga ka haysannaa qaynuunkan kaas oo ah kii ilaah jecel walaalkiina ha jeclaado